taliska ciidanka asluubto taliyaha ciidanka asluubto wareegto uu soo saaray ayaan maanta halkaan ka akhriyaynaa ujeeddo shaqo ka fariisin iyo magacaabis ku sime laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay juulaay shan iyo tobankeeda labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan shaqadii ka fariisiiyey taliyihii xabsiga dhexe xamar sareeyo guuto daahir cabdulla raage inta baaritaanku uu socdo sidoo kale waxaan kusimaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay genaraal maxamed xuseen axmed waxaa ku siixan warqadaas taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ee kasoo baxday maanta oo taarikhdu tahay shan iyo tobanka bisha isla sidaas taliyuhu wuxuu magacaabay guddi baaris oo dhinacyo badan leh oo u magacaabay xaaladda ka dhacday xabsiga saddex iyo tobankii bishi waxaa guddiga guddoomiye waa sareeyo guuto maxamed xuseen axmed guddoomiye gaashaanle sare xasan kulmiye cawaale guddoomiye ku-xigeen gaashaanle axmed cabdulaahi buulle dhamme maxamed maxamed maxamed cumar dhamme ismaaciil salaad maxamed dhamme maxamed siciid cabdulaahi dhamme cabdirashiid cali maxamed laba xidigle xasan cali axmed guddigaas taliyuhu oo guddigaas ay ka mid yihiin xubno boliiska ah xubno asluubta ah ee hay-adaha sharciga ah xubno maxkamadaha ciidamka ciidamada qalabka sida ah taliyuhu shaqadaasuu u igmaday baaristiina way bilaabeen maanta oy taarikhda shan iyo toban wixii baaristaas ka soo baxa ayaa taliyaha ciidankai taliskiisu inla wadaagi doonaan aad iyo aad baa umahadsanti